maamulka degmada gaalkacyo weliba wasaadaa furay dhullan qorsheeya in yahogsatada iyo markaasaydii ha ku qaadadaan aradaasiyo unkumaaramaan arada iyo wadooyinka iyo goobo kaleyo ku qaada jareen maadaama dadka magaalada iyo cabasho ku muujeen inyo habadadeen baawarta iskurogyaalka oo arada ka shaqaysadaas taasna iyo saameynka weelati dadka qaar oo goobasho markaaseytii lagu qaaday arada gudoomiye xasan jaamac iyo weliba uuse sheegay sababta sheenti biyowka dhulkun iyo weliba walyaabo laku gobado doonaa waxaan joognaa dhinaca caska ee magaalada gaalkacyo ujeeddada halkaan u nimid waxa weeye qaroon ayaa waxa uu ku tabarucay oo dowladda hoose ugu deeqay dhul oo ku yaalla caskan dokumentigiiskiina aan doraad kala qorannay dowladda hoose ku wareejiyey dhulkan hadda aan joogno dowladda hoosaa iska leh ujeeddada ka dambaysa waxa weeye magaaladan waa magaalo koraysa una baahan adeegyadeeda adeegooda meesha loo raadsanaya in loo calaamadiyo dhinaca kale waxaa dhib ku haysa wadooyinkii wanaagsanaayo laga sameeyey magaalada gaar ahaan kuwa caskan ku yaalla waxaa dhib ku haya gaadiidkiibaa ka qodanaya ciiddii guryaha lagu dhisayey dadka dhulkoodiibaa qaxaba laga sameeyey ayagoon ogeyn ma waardiyeyn karaan dhulku waa dhul weyn meesha laga eriya meesha kaleu ku xogsanayaa guryihii baa waxaa looga qodayaa maarata boholaa laga qoday waddooyinkii baa loo soo jeestay bohola laga qoday si arrintaas loo xakameeyo qaroon baan dhul weydiisannay waana siiyey dhulkaanaan marka hadda u calaamadinnay inuu noqdo dhulka laga qaato ciidda oo ay dowladda hoose leedahay cid lacag ka rabtaa ma jirto dhulkana dowladda hoosea iskale waxaan rabnaa dadka dhismayaasha ka shaqaynaya gaar ahaan iskarogooyinka inay dhulkan ka qaataan waxaa la siin doonaa taleefonka cidda tusaysa meeshaas dowladda hoose ay la soo xiriiri doonaan halkaasaa la tusi doonaa insha allah dhanka kale gudoomiyaha degmada gaalkacya xasan sheekh jaamac iyo weliba usa digniin iyo ganaax buus ha ku saaray in qofkii laka araga meelmeelun haynu soo arku qododow in laka qaado doono sharciga ciddii lagu arko iyadoo waddo qodaysa ama qof kale dhulkiis wax ka qodanaysa insha allah waa la ganaaxi doonaa waana khasab bay nagu tahay in adeega meel loo sameeyo marka insha allah hawshaas waa hawl muhiima ilaah baana maaragtay nasona siiyey isagana waa uga mahad celinaynaa runtii innaguna waxaan rabnaa inaanu dalkeenna wanaagsano waddooyinkeenna aan la qodino la wadaagsano oo maaragtay la sameeyo ciidan baa loo samayn doonaa caska wareegi doona iyo gaari gaarigii lagu arko oo caska waddooyinka iyo dadka dholalkooda qodaya waa la ganaaxi doonaa insha allah waxaan rabaa inaad u hoggaansantaan maaragtay sharcigaas ama ama amiirtaas ama adeegaas laydin siiyey oo meeshaas caska aad ka gurataan ciiddiina aad ka qaadataan cidda idin guraysa aad keensataan haddii kaletana aad maaragtay laydin caawiyo marka arrintaas saasaan kusoo gabagabaynayaa waxaan rabaa inaan ka codsado gaadiidleyda ciidda lagu samaynayo dhismayaasha magaalada gaalkacyo ee ka qaadanaysa meeshay rabaan ka qodanaya waddooyinka dhexdooda dad wadaniyiina noqda dad waddankooda ayagoo iska leh noqda waddooyinka dhexdooda dhib badan baa loo maray kharash badan baa la geliyey waan u jeedaa waddada wadaagsin hadda loo yaqaano caska ilaa iyo marka laga soo tago jeexdin ilaa iyo magaalada gaalkacyo meel walba gaari baa taagan duhurkii markay tahay waddadii uma aabayeelayaan yaa iskale waddadan inta kharash gashay ma taqaanaan malaayiin dollar baa la geliyay sida waddadan saan u noqoto idinkuna waa qodaysaan